magacaygu waa ibraahim maxamed weydow waxaan ahay nin ka mida bulshada dadka bulshada ka taliya ka mida walaalayaal waxaan rabaa inaan ka hadalno waxaan ka hadlayno waxaa waaye dalkan iyo dowladda iyo masiirkiisa waxaan ognahay dowladnimadu waa qaali wax aad iyo aad u qiimo badan waaye wax la rabo in la ilaaliyo oo la wada ilaashado waaye waxaanan oggolaa karin marnaba si sahala ama si dhib yar ama si tala la-aana inay nooga dunto dowladdu waxaan ognahay shakhsiyaad ka mida magac qabiil ku sheeganaya ayaa waxaa shirar qabanaya ayagoo uga dan leh inay dalka iyo dadka ku carqaladeeyaan inay ummadda fasaad iyo kala tag iyo waxaan jirin ay ku abuuraan waxaan ilaashanaynaa annagu dadnimada iyo midnimada iyo soomaalinimada waxaan diidannahay in magac qabiil iyadoo la xiganayo ama la huguwanaayo in dowladda waxyaabo aan jirin oo dhan eedeeda la saaro annagu dowladdii ma nihin laakiin dowladda waxaan rabnaa inay dowlad shacabku wada taageero oo danaha ummadda ka shaqaysa inay tahay waxaan diidannahay cid magaca ku qaraabanaysa hadda waxaan ognahay maanta magac hawiye dad inay shir ku qabanayaan walaalayaal hawiye u idmaday ma jiro hawiye yidhi kaalaya arrintan noo uma oo noo istaaga oo dirsaday ma leh waa dad isu tegey waxay ka hadlaayeen hadday naqdaan wax soomaaliyeed waa wax wanaagsan laakiin wuxuu hadday naqdaan wax shakhsiyaad ama dad gaara ama dana gaara ama cid gaara lagu bursanaayo naguma metelaan cid nagu metesha ma leh walaal xumaanta nagunama metelo annaga mudulloodaan nahay rag mudullood ka mida dhaqankiisii culimmadiisii wax xumaana cid nagu metesha ma leh cidna uga yeeli mayno laakiin wanaagga waa laysku meteli karaa waxaan u dhaafayaa intaas ragga iga dambeeya ayaan u dhaafayaa
anigoo ah caaqil maxamed xasan xaaji biyow loo yaqaan waxaan rabaa marka hore inaan salaamo saxaafadda iyo shaqaalaheeda madaxda dhammaan waa mahadsantihiin aan idin leeyahay intaas kadib sheekh ibraahim warkiis ayaan daba kacayaa shirkan jaraa'id waxaa ciwaankiisu yahay mudullood lama amaahan karo ayaa u ciwaan mudullood lama amaahan karo ma geliyo mudullood sidii banoonigii ciyaalku derbiga ay ku dhifsanayeen say u balleejeen ama ay u mooleeyaan in derbi lagu dhifsado oo isticmaasho mudullood ma ka suurtowdo uma samaysna dalka iyo dalkiisa iyo dalkiisu uma samaysna kuwa sheeganaya shir hawiye inay qabanayaan wallaahi iyo bilaahi tallaa waa ceeb hawiye busto cararle ama uusleh ayaan sagaashan iyo koow ka howan sababtoo hawiye waxaa ka soo horjeeda kelmadda la yidhaha daarood waxaa naloo alifa dagaal ka dhacay soomaaliya ee huuye nasiib darro labadaas kelmadood iska soo horjeeda waxaa la qabtay dagaalkaas oo macni la taabageliya sagaashan kowda soddon sano ayaan bustadaas uraysa iska qaadilana waa nasiib darro saake in naloo iclaamiyo hawiye ayaa dagaal qaba dowladdii la dagaalamaya annagu beesha muduladaana cid aan dirsanna ma jirto haddaan dowladda la mushaawaraynona wax nooga dhex jiraan annagaa kala hadlayna haddii aan ataagaynana annagaa kala hadlayna wax badanaan dhahnayaan layska daba hadlayna hala xishoodo gaba waxaa ah sida maxaa cabdulla xasan utrish oo ahay wax badanaan daraaddaa u mara diri cariiriyoone maantaa dubbihii kugu dhace du ha kaa raacdo inaan iska daba hadalno waana khasbeen qoladan shanta maamulna hortaagneed maanta waxay marayaan inay maanta ay dagaal hawiye ee daarooda qarankii ay u aasaasaan oo haddeer dadka laysu keenkeenaya waa ka diidnay haddaan nahay mudullood annagu ka ma galno cid nooga mas-uula hawiye wax la yidhaaho shaqeeyana ma jiraan hawiye waa isdilay waa isdilay waa isku daalay isagoo ishor fadhiya dowladda macmala la sameeye welina way socotaa waxaan rabaa marka inaan dadka aan maqashiinno shanta qaaroodo jooga ee soomaaliyeed ama soomaaliya gudaha jooga wax hawiye oo shaqeeya ma jiraan hawiye markaad maqashana waa qaran dumis daaroodna waa sidoo kale maan aqoonsan waana laga gudbi waana gudbi doona kow kuwa haddeer shirka ku jiro muduloodanaan anagu ma dirsan midda kaleto waxaa ceeba oo mudulood aan ka suurtoobi ra-iisul wasaaraha beeshiis iyo madaxweynaha beeshiis muduloodoo ra-iisul wasaare ah ama madaxweyne ah oo ninka madaxweynaha u ka yimi mudulood ama ninka ra-iisul wasaaraha u ka yimi mudulood ayay naga nala shaqayn jireen ayagoon waxba ayagoo aan lahayn ra-iisul wasaare iyo madaxweyne haddii aan maanta dharan ka warramo marka waa waa waa reer hebel mana rabno ra-isul wasaarihiis waa reer hebel ma rabno madaxweynihiis mudulad ma ka suurtoodo mana dhahayno mana dhihi doono ninka waa nala shaqeyn angu nala shaqeynayna haddeerna danaan ka leen inaan noqono ay nala shaqeeyaan waxaan u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed maanta waxa leesku kahaya ma jiraan qabiil annagu hawiyaha la sheegayana waa ma sida loo isticmaala hadda waaba xaaraam marka hawiyadda horo dagaal ka dhacayaan weli loo taagla la dumilaya haddii jinsiyad ahaan loo raaco oo la yidhaha jinsiyadda asaas hawiya meeshaas galaa waa okay laakiin in maanta dagaal dib loogu isticmaalo waa xaaraan shariicada islaamka xataa xaaraan ku taha waxaan dadka bulshada u sheegaynaa waxaas inaan waxba ka jirin shir waxaa jira kuturabaana oo laba jeer dhaca isagoo kuturabaan oo hadba meel lagu hoynayo maantoo bishaanu tahay sagaal iyo labaatan ayay yidhaheen waa shaacinaynaa waxba kama jiraan dowladdu hadday aqoonsata shirkaas iyo dadka horaan ugu sheegnay saxaafadda waxaan dhahnay duub beena iyo siyaasi beena ma matalaan hadday aqoonsatana burburkooda iyo soo dejinaysa wabilaahi towfiiq magacee maxamed cali cumar oo loo yaqaano odyow bismi illaahi raxmaani raxiim wixii abshir allahana waafajiyo shirkan jaraa'id maanta oo beesha mudulood ee halkan u fadhiso ulujeedka laga leeyahay oo aan iskugu imaanay dalka iyo dadkaba inaan ugu danayno maxaan ku tiri dhe waxaan maqlaynaa shiraa la qaban qaabiyey beesha muduloodna ee war u haynin cidna ee u dirsanin mugdina oo ku dhex jiro inaan caddeeyno mudulood masiirkiisa isugaa ismatele cid ismatasha maja dowladdana waxaan u sheegaynaa maanta dalka ka dhisan mudulood mucaaradku ma aha dalkaa inuu hore u socdaa loo baahan yahay in dib loo soo celiyo lama rabo dowladd waxaana la dhihi jiray afar dhegoodna waa leedahay afar indhoodna waa leedahay horta waxaan rabnaa inay dowladda ay ku maqasho afarteeda dhegood beesha mudulood shir ay hawii ina iskugu tageen ee go'aansadeen ma jiraan dowladd inay naga maqashana waa rabnaa afarteeda dhegood ha maqlaano afarteeda indhoodna ha arkaano beesha mudulood hawii inta la shirtay go'aan gaartay shirka beriga socda oo bisha bisha tobanaad labaatan iyo sagaalkeeda cid oo mudulood u dirsada ma jirto dowladda maanta jirtan inaan la shaqaynaa rabnaa wax kasta ee dowladdaas u baahan tahay inaan kala shaqayno nabadna lagu soo dabaalo dalka wixii turaanture oo aragna aan dowladda u sheegno waxaan rabnaa marka maraka hoos wax lagu qorayo meel ma tagaan maradan hoosteed wixii ku qarso wax meel tegaaya ma ah dumis waa ka soo daalnay horeyaa u soo marnay waa soo marnay middaa midda la dumaaye ma ah tii lagu meel tegaayo waaye oo mustaqbalka in meel lagu taga la rabo aninkan beesha mudulood haddii nahay masiirkaayna cid ma teli karto ma jirto muduloodoo isla jiraa ma teli karo muduloodna biri mahaas ma isla jiro mana go'aansanin wa bilaahi towfiiq
haddaan magacayga ku bilaabo waxaa la yidhaha nabadaan cabdiraxmaan axmed cabdulle qaloosh waxaan horta marka hore ka tacsiyadeynaa oon rabaa inaan tacsi tiiraanyada u diro ahalkii iyo qaraabadii ku geeriyooday dhibaatadii ka dhacday xalay naasa hablood labo waxaan leenahay ilaahay naxariistiisa jinnaha siiyo intii dhimatay intii dhaawacantana waxaan leenahay allah subxaana watacaala ha caafiyo intii yani maaragtay ku hanti beeshana waxaan leenahay hantidiinna bedel khayrha allah idinka siiyaan idin leenahay dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ku waxyeelowday qaraxaas ka dhacay xalay hotel naasahablood labo intii yani maaragtay ahla iyo qaraabahoy ka tageenna sabriya imaan saadaqa allaha ka siiyaan leenahay oon anukuba ka mid maho qaraabadayni ay ku jirtay markaan halkaas tacsiyada uga gudbo waxaan rabaa inaan halkan ka sheego shirkan jaraa'id inaan maanta qabanno waxaa nagu qasbay shirkan jaraa-id waxaa looga hadlaa beryahan dambe waxaan maqlaynay barnaamijyo badan oo isdiidan ee ka jira magaalada muqdisho ee qof walba ay danagaara ka leedahay marka ay leedahay amba hawiyaa shira amba hiraabaa shira amba soomaaliyaa shire qof walba yacnii danay ka leedahay siyaasadeed oo uga dhex jirta shirkaas waxaan rabnaa marka wax waxna waa la siyaasadeeyaa waxna waa laga tagaa waxaan rabnaa marka ummadda soomaaliyeed inayna wax walba isku derin oo aysan isku derin siinka iyo saadka oy kala saarto maalinba meelay joogtaa baahashu maanta hadda aninka waxaan waxaan joognaba maalin tiiraanyo amba maalin tacsiyo waad ogtihiin afar iyo tobankii waxaa ka dhacay isgoysku soobe waad ogtihiin waxaa xala ka dhacayay nasaablood laba ma ahin marka in hadda inaan isqaqabsi iyo meelaan dawlad uga raaracsanna iyo meelaan wax ku duminna iyo inaan hadda maanta joogno aniga maba ila ahan shirka maalmahan sida iska dabajoogga loo qabanayay oo la yidhi waa la hawiyeynayaa oo maaragtay ay hawiye ay isku xulufaysanayaan ay isugu tegayaan waxaan istusnay amaan isweydiinnay inaysan beeshaan mudullood waxyaabaha socda maanta inaysan wax ku darsan horanayna wax ugu darsan haddaanayna wax ku darsaynin waxaan rabnaa inaan arrimankayna iyo bareerahayna soo bandhigno barnaamijka maanta socda amba maalmihii ka horreeye socday beeshaan mudullood wax ka quseeya amba yacni maaragtay ay ku leedaha ma jiraan ummadda soomaaliyeed meelanay degto ambay maaragtay joogtaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa dawladda soomaaliya dhammaanteed waxaan u sheegaynaa dawlad goboleedyada meelanoy joogaanba gobol kastaba ha ka soo jeedaane waxaan leenahay deegaankan dadka ka soo jeedee mudullood wax aw shaqaaho ku leeyahay male barnaamijyada socda meelaan dawlad ku duminana ma hayno meelaan dawlad ku mucaaradnana ma hayno waxaan leenahay dawladda waa la sixi karaa haddii khalad dhaco miiska wadahadalkaa lagula hadli karaa waana lagu sixi karaa wixii qalada waa laga wada hadli karaa wixii saxa ee ay qabatana waa yacni laga mahad celinayaho waxaa laleeyahy dawladdu intaasna waa qabata intaasna waa qabata intaasna waa qabata qaladna waa dhacaho maalin haddii adduunyo la joogo qalad lama waayayo marka haddii boqolaal wanaaga la sameeyo in la qariyo ee la yidhaha waxbaan kama jiraan waaye hal qalad hadduu dhacana layskula dhoobtee la yidhaha qaladaa dhaca qaladaa dhaca afarta koona loo firdhiyo waxaan leenahay arrintaas waa arrin ayaan darro ah waa arrinaan soomaalinimada ku wanaagsanayn waa arrimaan muslimnimada ku wanaagsanayn waa arrimaan walaalnimada ku wanaagsanayn waxaan leenahay dadka haaya ee hawiyana hadaayaanu muduluudna kuma jirya hala ogaadaan leenahay waana mahadsantiin